haatana sida aad muusikaasi maqlaystaanba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo uu maanta marti noogu yahay wasiirka warfaafinta ee somalilan cabdulaahi maxamed daahir cukuse waatan falastiin axmed iimaan oo inoo soo diyaarisay barnaamijka
mudan wasiir waxaa laga joogaa saddex iyo labaatan sannadood markii ay somalilan sheegtay inay ka go'day soomaaliya saddex iyo labaatankaasii sannadood maxaa u suura galay somalilan waxaa u suura galay waxyaabo fara badan oo waaweyn waaweyn oo aasaasiya waxaa la saxay khaladkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii la galay waxaa la sameeyey calan ay leedahay somalilan waxaa la sameeyey astaan qaranku leeyahay waxaa la dhisay xukuumad waxaa la sameeyey golayaal sharci dejineed ama baarlamaan waxaa la sameeyey distoor uu qaranku leeyahay waxaa la sameeyey lacag u gaara oo dalku leeyahay waxaa la sameeyey ciidan qaran oo dalku leeyahay waxaa la qabtay wax fara waaweyn intaasina waa inta waa asaasi waa inta ay dowladnimo u baahan tahay oo la dhammaystiray oo la buuxiyey waxaa la qabtay oo laga shaqeeyey nabadgelyada waxaa la sameeyey dib u heshiisiin qaran waxaa la sameeyey doorashooyin la qabtay oo si dimuqraadiya dadku codkooda ugu doorteen laba goor madaxtooyada saddex goor golaha wakiilada ama golaha shacabkana waa ay doorteen waxay doorteen waxaa la sameeyey xisbiye qaran iyo ururo siyaasadeed oo ay dadku codkooda kasoo dhiibtaan ama fagaaro siyaasadeed u noqda waxaa intaa ka horreeyay oo la sameeyey oo doorashooyin iyaguna ahaa kuwo ay qabaayilka ama beeluhu golayaal ay leeyihiin oo shirweynayaal ah oo iyaguna doorashooyin noocaas oo kalea lagu sameeyey marka waxay noqotay somalilan sidaas bay ku tahay qaran dhammaystirmay oo buuxsamay xiriir sidee ahaa la leedihiin beesha caalamka xaggeese marayaa dadaalkii aad ugu jirteen inaad aqoonsi heshaan dowladnimo beesha caalamka waxaa naga dhexeeya xidhiidh inkasta oo aanan ka mid noqonin jabciyadda qurumaha ka dhexaysa oo aanan ka mid noqonin dalalka aqoonsiga buuxa haysta haddana difaactaa jirta oo dowladuhu waxay noola dhaqmaan si dowladnimo sidii dowladeed baanu xidhiidh u leenahay dowlado fara badan oo dunida ku yaala inta ay gacantayadu iskaadho hadday noqoto kuwa reer galbeedka iyo hadday tahay maraykan iyo hadday dowladaha afrikaanka iyo kuwa deriska iyagoo noogu muhiimsan iyo kuwa carabta intaba mudan waxaa jirta in hadda marka la fiiriyo dhinaca ammaanka oo kaleeto iyo dhinacyo badani ay dhinaca somalilan tallaabooyin wanaagsan ay ka qaaday waxaa jira wadahadallo aada la lahaydeen dowladda federaalka ah oo muddona soo socday xaggee ayay hadda marayaan wadahadalladaas wadahadalladaas oo dhamine waxay daba socdaanuun waa lixdankaa si khaladaadkii la galay berigaa hore iyagoon wadahadallo dhicin baaba heshiisya layska geli jiray laakiin wadahadalladan imika oo ah dariiqiyadana aanu u marayno uun sidii aqoonsi aanu ku heli lahayn waxa uu marayaa meel wanaagsan markii u dambeysayna waad og tahay oo kii saddexaad waxaa lagu qabtay turkiga waxaa la gaadhay qodobo un ilaa imika iska wada hordhac ah laakiin gundhig u noqonaya in wadahadal buuxa oo dhamaystiran uu dhaco oo ay labada dowladood laba dowladood oo derisahoo walaalaha ku noqdaan insha allah dhowaan waxaa magaalada hargeysa tegay odayaal ka socday muqdisho maxay ahaayeen ujeedada aada u casunteen odayaashaasi oo ay u yimaadeen hargeysa odayaashaasi iyaga isa soo abaabulay way sheegeen fagaarayaal bay ka sheegeen meel kastay ka sheegeen odayaashaasi iskood bay u yimaadeen oo ku dalbadeen inay somalilan soo gaadhaan waxaanay noo sheegeen inay doonayaan inay somalilan ugu hambaliyeeyaan waxa ay qabsatay jamhuuriyadda somalilan waxaay noo sheegeen inay doonayaan inay wax ka bartaan oo iyaguna balle dalkooda intay dib ugu noqdaan ay wax kaga dhisaan nasiib wanaag annaga ujeedada ugu muhiimsan ee faa-iido nool ahayd waxay ahayd in ay indhahooda ku arkaan inay somalilan tahay qaran yar iyo weyn shicib iyo dowladba laysla ogol yahay jiritaanka madax banaanida dowladnimada somalilan taas ay indhahooda ku arkeen oo ay ku xaqiiqsadeen waxaananu rajo ka qabnaa sidai ay iyaguba noo sheegeen inay kula noqon doonaan shacbigooda iyo dowladooda oo ay u sheegi doonaan wixii ay indhahooda kusoo arkeen adigu hadda london ma waxaa u timid inaad ka qayb gasho munaasabada xuska sideed iyo tobanka may mise waxaa jira howlo shaqo oo aada halkaasi u joogto sideed iyo tobanka may baan ka qayb gelaya waxaan ku sharfaynaa anagu meel kasta oo ay joogaan jaaliyadaha somalilan inaanu kala qayb galno damaashaadka xuska maalinta sideed iyo tobanka may intii aanu gaari karno marka london sababtaas baanu u nimi aniga iyo xubno kale oo wafdiga aan ka mid ahay ku jiraan waa mahadsantaa wasiir waxaa jira bal markana dhegaystayaasha su-aalaha ay qabaan ayaan u gudbaynaa magacayga waa huda cali xasan degan hargeysa ardayd barata siyaasadda iyo shariika caalamiga ah su-aasheeda aan weydiinayo wasiirka warfaafinta somaliland waxa weeyaan waa laba su-aalood su-aasha hore waxa weeyaan shirweynihii xisbiga kulmiye ee maalintii dhaweyd waxa uu ahaa mid ku dhisan hab iyo hanaan beelaysan maxaa dib inoogu celinayaa halkii aanu soo dhaafnay nineteen ninety three oo inaga hor joogay in qofka damaca siyaasadeed leh loogu dooran loogu dooran waayey aqoontiisa iyo kartidiisa su-aashayda labaad waxa weeyaan waxaa inta badan dhacdo marka loo soo jeediyo dawladda dhaliilo oo usoo jeediyaan ashkhaas kala duwan ama shaksi inta badan waxaa dhacda in qof qofka la qabiila ama la beel ah oo ka tirsan dawladdu inuu qofka u jawaabo maxaa u diiday in wasaaradda warfaafintu iyadu u qaabilsan tahay dawladda wixii wacyigelina iyo wixii warfaafin oo dhan ah maxaa u diiday in wasaaradda warfaafintu ay ka jawaabtay ee qofka qofkii ay reerkooda ahaa ee dawladda ka tirsan ugu jawaabaya labadaas su-aalood hodan aad baad aadar u mahadsan tahay su-aashaada hore shirka kulmiye waa runtaa saameyn bay ku lahayd qabyaaladu ergooyinkii la xulayay ma aha waxaanu anaguba jeclaysanayno ma aha dariiq wanaagsan oo aanu leenahay waa lagu waarayaa inteeda badanna kuma ay dhisnayn haddana iyadoo siyaabo kale oo gobolada iyo qurba jooga iyo xubnaha siga raba badan oo kalena ay ku imanayeen waa ay jirtaa taa marag baan kaaga furayaa mana aha wax wanaagsan umana malayn maayo wax waaraya inay ahayd laakiin qabyaaladu raadadka ay nagu leedahay iyo saameynta ay nagu leedahay waxyaabaha ay nagaga tagtay unbay kamid tahay way naga sii yaraanaysaa way naga sii dabargo-aysaa arrin naga sii aynu inaynu ka durkayno oo dhinaca wanaagsan aynu u durkayno aanu rajo badan ka qabno wey ta kalena waxa weeye su-aashaada waxaa laga yaabaa inay isku beegmaan inay isku beegmaan baa laga yaabaa mar kasta inuu qofkii hadlaba qof reerkooda loo doono oo uu ka jawaabo taasi cidi iskuma hawsho mana filayo inay jirto wax jira tahay laakiin way dhici kartaa inay laba isku reerihi isku jawaabaan marar fara badan oo mid dawladda kamid ah iyo mid aan dawladda kamid ahayn inay isku beegmaan waa wax dhici karaya laakiin marka qofku uu dareemayo uuna isaga uu ka damqanayo ayaa laga yaabaa inuu sida fiirsashadaasi ay timaado
waa mahadsan tahay mudan wasiir waxaa jirta in shaqo la-aan badani ay haysato dhalinyarada ku nool somalilan taasina ay sare u qaadayso arrimaha tahriibka oo kale maxay dowladdu ka qabatay arrimaha in shaqo abuurista dhalinyarada
waxay ka qabatay wax weyn bay ka qabatay waxaan kuu sheegaya horta marka ugu horeysa dawladdu inta ay shaqaalo qaadan karayso boqolkiiba waxa la kordhiyay in ka badan shan iyo afartan in boqolkiiba shan iyo afartan baa la kordhiyey inta aan xusuusnahay waxaan malaynayaa sideed kun oo shaqaalo ah ayaa laba sanadood gudahood mar walba wax la kordhinayay oo la qorayay laakiin kuma filla sharaaiguna way qaataan iyaguna shirkaduhuna way qaataan tahriibtu imika waad ogtahay oo sidii hore way kasii yaraanaysaa guddi dhan ayuu madaxweynuhu u magacaabay xubin baaban ka ahay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa ayaa guddoomiye ka ah guddidaasi hawl weyn bay qabatay ururada dhalinyarada ee ururka soonyo iyo ururo kale oo kuwa xuquuqal insaankiina dadaalkaasi qeyb bay ka ahaayeen wax mujtamaca iyo dawladuba ay iska kaashadeen ba ahayd la dagaalanka tahriibtu iminkana waxaan ku rajo weynahay sidii hore inay xoog uga yaraatay waa mahadsantaha mudan wasiir waxaa jirta xiisad ka taagan dhinaca sool iyo sanaag oo idinka iyo puntland idin dhexaysa maxaa diida xiisadaasi in wadahadal lagu dhameeyo oo ilaa heer ciidan gaarsiiya
heer ciidan walaal mararka qaar haddii ay dhici jirtay annagu mar walba waxaanu nahay kuwa aan jeclayn in dalkooda buqcad yar oo kamid a ay xabadi ka dhacdo dadaal baanu taa kaga jirnaa waad og tahay oo wasiirka caafimaadku wuxuu ku sugan yahay buuhoodle waxa uu u joogaana inuu dadka reer buuhoodle uu fahamsiiyo horumarka uu xambaarsan yahay iyo horumarka ay somaliland la jeceshahay iyo somalilan oo ay ka mid yihiin inay dib uga dhacaan inaanay noloshooda u fiicnayn somalilandna la doonayso inay inanka buuhoodle iyo inanta buuhoodle jooga ay la sinmaan nolosha inanka hargeysa jooga ka burco jooga ka laascaano jooga ceergaabo jooga boorama jooga oo kale in ay helaan way jirtaa kooxda siyaasiyiina oo kasoo jeeda deegaanka sool in ay magacyo la baxaan oo ay dowladnimo gaara ka baadi doonaan gobollo kamid a deegaanadaasi somaliland ma aha arrin horseedeysa horumar u horseedeysa dhulkaasi ma aha arrin nolosha dadkaana wax ka taraysa waa arrin aanu iyaga iyo shicibkaba ugu baaqayno qof kasta oo in yaroo xagtina dareemayaba inaanu anagu nabad doonayno nabad jecelahay madaxweynuhu gogol fidiyey gogashii marar fara badan aanu madax dhaqameed fara badan ka wada hadalnay siyaasiyiin ka wada hadalnay waad ortay oo ururkii s s c loohan maxaana loohan jiray oo dagaalami jiray oo hubaysnaa oo uu hogaaminayay guddoomiyaha imika wasiirka caafimaadka ee xagla toosiye ururkaasi siduu u dhammaa waanu nabadnay oo waxay iminkadan kamid yihiin dowladda marka sidaasaanu isugu dayeynaa mar walba inaanu nabad ku shaqeyno waa mahadsan tahay mudan wasiir markana dhegeystayaasha bal su-aalaha ay qabaan magacaygu waa xuseen xasan xuseen degan magaalada hargeysa waxaan wasiirka weydiinaya laba su-aalood su-aasha hore waxay noqonaysaa wasiir waxaynu ka warhaynaa cabasho badan oo saxaafadda ka jirta hadday tahay saxufiyin xidhis iyo xarumo warbaahineed oo ruqsadii lagaga noqday sidaa darteed wasiir dowladda adna waxaad u qaabilsan tahay dhinaca warbaahinta image nooceeya ayaabay caalamka ka siinaysaa cabashadaa faraha badan iyo caburintaa saxaafadda lagu hayo su-aasha labaadaan wasiirka weydiinaya waxay tahay wasiir waxaa bulshadu ay ka warhaysaa in guddoomiyaha xisbiga kulmiya shaaciye hankiisa madaxtinimo adna waxaad shir jaraa'id ku sheegtay in madaxweyne maxamed siilaan axmed maxamed siilaanya uu yahay musharax adigu shaksiyan sideed u aragtaa in muuse uu la tartamo madaxweyne siilaanya su-aasha horaan kaaga jawaabaya horta caburin ader ma jirto caburin shuruucdeena iyo mabaadi'da dalkeena uu qaatay midkoodna ma saamaxayaan in la caburiyo saxaafadda dalkeena waxaa ka hawlgala hay-ado warbaahineed oo tiro badan dhowr iyo toban wargeys baa ka hawlgala waxaa ka hawlgala ilaa tobaneeye sideed sagaal t v baa ka hawlgala dhammaantood si madax banaan bay uga hawlgalaan waxaan kuwa dabadda laga leeyahay iyo kuwa loo kalaba wayse dhacdaa isku dhaca saxaafadda iyo xukuumaddu marar fara badan inay siyaabo kala duwan isugu dhici karaan sida ay dunida inteeda kaleba isugu dhici karaan waxaanu si anagu ugu yeedhaynaa mar walba saxaafadda iyo dowladda cid kasta oo hay-adaha nabadgelyada iyo garsoorka iyo saxaafadda lafteedaba in loo hoggaansamo nidaamkaasi dimuqraadiyadda iyo madax banaanida xoriyatul qowlka saxaafadda saxaafadduna ay noqoto mid ilaalisa akhlaaqda caalamiga ah iyo ta maxalliga ah ee dalkeenu leeyahay ee suxufiga looga baahan yahay ta kalena waxa weeye ta musharaxnimada horta sideedaba musharaxa koowaad ee dalku xisbiga kulmiya uu leeyahay waa madaxweynaha axmed maxamed maxamuud siiraanyo maadaama uu isagu yahay madaxweynaha imika talada gacanta ku haya sharciguna u saamaxayo inuu teeram lamaad jagadaasi isu taago oo isu sharaxo maantana musharaxnimadiisa dadkaa u baahan dalkaaba u baahanba muuse inuu la tartamo oo guddoomiyaha xisbiga kulmiyaha iyo inuu la tartamaan xubno kalaba xaq bay u leeyihiin xisbiga dhexdiisana dimuqraadiyadaasi waxaa tilmaamaya shuruucda dalkeena iyo xeerka xisbiga intuba waa ay saamaxayaan waa mahadsantaha mudan wasiir waxaa jirta su-aasha hadda dhegeystuun uu ku weydiinaya ku saabsan arrimaha warbaahinta oo kale sidoo kalena waxaa jirta in dad kooxa fanaaniina oo tegay magaalada muqdisho oo kale xarig loogu geysta magaalada hargeysa marka waxyaabahaasi isku geyso ma isleedahay dimuqraadiyadii doorashadii madaxtinimada iyo xisbiyada ayay ka hor imaaneysaahoo dimuqraadiyaddii dhinaca kalena tallaabooyinka noocaasa waa ay dhaawacayaan maya walaale waxaan ku yihi fanaanka iyo qofka shicibka iyo qofka siyaasiga annagu waxaanu leenahay qof kasta oo bulshada dhexdeeda mansabka haya mansabka uu hayaa wuxuu noqon karaa mid dhaqan iyo wuxuu noqon karaa mid siyaasadeed intaba oo wuxuu kamid yahay mujtamaca mansab uu mujtamaca ku saameeya hadduu leeyahay waxaa jira fasax wax uu sharciga dalka yaallaa iyo iyo iyo qadiyada dalku ay u saamaxayso in uu meel uu tegi karo iyo meel aanu tegi karin marka haddii ay qadiyada dalku u saamaxayso inuu meel tago oo uu kasoo noqdo wax loo qabsanaya ma jiraan haddiise ay ka yaaleen tallaabooyin hore oo isaga dhigiisa lagula dhaqmay muwaadinkaasi saameynta dadka ku leh waxa wanaagsan isaguna inuu dadkiisa kamid ahaado iminkana ma jiro nin fanaan ahoo xidhanibaad laakiin waxay u noqotay waano waxaanu anaku leenahay oo aanu mar walba ku adagnahay annagu marka koowaad waxaanu ilaalinaa qadiyada madax banaanida iyo dowladnimada somaliland wax kasta oo wax u dhimaya iyada uma eegno waxa kale sida ay ku yihiin taasi waaba naga go-aan iyadu waa waajibkayaga koowaad wixii kale oo dhanna diyaar baanu nahay inaanu dunida kala mid nahay sidee u aragtaan in qof degan magaalada hargeysa oo reer somalilan uu safar ku taga magaalada muqdisho kadibna uu soo noqdo taasi ma waxaa u arkaysaa inay qadiyada madax banaanida somalilan ay dhaawacayso waxay ku xidhan tahay walaal sababtu u tegay iyo siduu uga soo noqdo intaba
waa mahadsan tahay markana waxaan ku noqon doonaa dhegeystayaashii su-aalaha qabay qofka ugu dambeeya ayaan siinaya fursadda
okay magacay waa cabdisamed xasan saleebaan waxaan ku noolay magaalada hargeysa wasiir cugso waxaan we wasiir cugso waan salaamaya horta marka hore marka labaad waxaan weydiin lahaa sacaadatul wasiir nin in badan saxaafadda kusoo jiray baad ahayd in maantana waxaad mas-uul ka tahay saxaafadda afka dawladda ku hadashay iyo tamadaniga maadaama ad wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta tahay waktigii kulmiya aad loobinka ku jirteen inta badan waxaa taageeradeedin sii jiray ama in aada idiin sahlay inaad dadka kasbataan waa mediaha medio abaal badan buu idinku leeyahay hase ahaatee maanta waxaad moodaa inaan idin ugu shaqaynin sidii ay idinku shaqeeyeen ama ayn sida idinku liseen inaadn inaan idin ugu hambaynin saxaafad badan baa jirta maanta oo cabanaysa oo ka cabanaysa xukuumadda maanta aad wasiirka ka tahay wargeysyaa xidhan oo iyagiina shaksiyaadkii dee in lahaana ee madaxda ka aana xidhan yihiin iyaguna aan soo bixina shaqadii laga joojiyey kamanaad hadal runtiina waa kuwii ugu afka dheeraade markii aad luubinka ku jirteen ama aad mucaaradka ahideen afkaartiina faafin jiray marka maxaad uga hadli weyday sacaadatul wasiir maadaama ad adigu wasiirkii warfaafinta tahay ood xukuumaddiina ka tirsan tahay in bahdii saxaafaddana aad ka tirsan tahay inaad negotiation la gasho ama in wixii dee dhaliile aad ujeedinaysaan idinkoo u maraya qaab sharciga oo aan xadig ahayn inaad tidhaahdaan warsaysiisaas wax ka daayo oo sayis ayeela
maasantahay waan ka hadlay mar iyo lababa waan ka hadlay iminkana waan kuugu celinayaa saxaafadda madaxa banaan waa runta dadaal fara badan bay soo wada galeen kulmiye maantana saxaafadda madaxa banaan keligay mas-uul ma ihi rag fara badan oo saxaafadda madaxa banaan kasoo jeeda baa madax ka ah dawladda waxaa kamid ah agaasimaha guud ee wasaaradda isgaadhsiinta waxaa kamid ah afhayeenka madaxtooyada waxaa kamid a guddoomiyaha wargeyska dawan waxaa kamid rag fara badan baa xilal fara badan ka haya laakiin waa sideedaba waxaan kuu sheegaya annagu wixii aan xukuumad ahaan khuseeya waan ka hadlayaa iminkana waan kuugu celcelinaya wixii garsoorka khuseeyaana waa arrin naga madax banaan oo xukuumadda ka madax banaan sidaa inaad u fahanto baan jecelahay weliba sidaasay tahay garsoorkana waan ugu yeedhaya in ay saxaafadda madaxa banaan iyo hay-adaha nabadgelyaduba ku ixtiraamaan oo ay ku dhaqaan xeerka saxaafadda xeerka saxaafadda wixii uu yidhaahdana qofna ma diidi karo
wa waa mahadsan tahay mudan wasiir waxaa jirta saxaafadoo kale cabashadooda su-aalaha sida haddaba aad ka dareemaysa waa arrinta ugu hadalhaynta badan caqabada hadda ka hortaag ka dhexaysa dowladdii iyo warbaahintii oo dowladda waxyaabaha aysan jeclaysan markay warbaahintu soo hadal qaadaan markiiba idinka caraysiinaysa tallaabana inaad qaadaan maaragtay idinka keenaya sidoo kalena waxaa jirta in telefishina xataa aan dibadaha ku yaallo afka soomaaliga ku hadla aada hore isugu dhacdeen madax banaanida saxaafadda adiga ka wasiir ahaan ka dowlad ahaan xaggee idinkuugu jirtaa walaal madax banaanida saxaafadda waan iga kaaga hadlaya waxa ugu horeeya ee aan u iilinaynaa waa xoriyatul qowlka waxaa ugu horeeyanu u iilinaynaa waxa weeye in uu xoriyatul qowl ka jira dalkayaga nidaamka dimuqraadiyaduna sida ugu macaan ee ugu quruxda badan uu uga hirgalo uga dhaqan galo ilaa iminkana waanu ku guuleysanay intiisa badan inay noo suurto gasho oo ay dhaqan gasho oo ay doorashooyinkuna uga dhacaan si nadiifa oo xalaala maxaan idhahdaa tu baarlamaan iyo tu madaxtooye iyo tu golayaal deegaan dawladaha hoosaba saxaafadana waa aniga kuu sheegay inta hay-ad warbaahineedee dalka ka howlgasho oo dhan madax banaani bay ku shaqeeyaan marka haddii isku dhac uu yimaado mid ama laba oo dabadeetna arrintu ay gaadho garsoorka de maxkamadaha iyo hay-adaha garsoorku wixii loo samaystay shaqadaasi ee ay u yihiin hay-ada madax banaan annagu kuma faragelin karayno laakiin mabda ahaan xukuumad ahaan waan kuu sheegay waan kuugu celinayaa waxaanu ku leenahay waanu ixtiraam weyn baanu haynaa xorriyad maxaa isku haysataan wargeysadan iyo wariyayaashan haddeertaan dacwadoodu ay dee waan kuugu celiyaa anigu ma haystaan kuuri hay-adaha garsoorka ayay weys dacweeyeen dacwadaha dhacay dacwadihii hay-adaha garsoorkay ku jiraan arrin maxkamad taallana anigu xaq uma lihi inaan ka hadlo laakiin dacwaddu waxay udhexaysaa dawladda iyo iyo warbaahinta ashkaas dawladda ka mida oo si caadiya iyagu u dacwoonaya iyagoon magacii xukuumadda xambaarsanayn iyo iyo iyo wargeysyadaasay udhaxaysaa marka anigu arrin maxkamad taalla qofna xaq uma lahayn ee maxkamadda go-aan gaadha inaan ka hadlo marka qof ka tirsan dawladda marka uu warbaahinta dacweynayo ama xil ka haya dawladda soo taasi ma siinayso awood ka badan tan warbaahintu ay heli karto qofka maadaama dawladda uu yahay nidaamkina nidaam dawliya uu yahay cadaalad sidee ah ayaa labada dhinac dhex mari kartaa is leedahay see ugu qanacsan garsoorka anagu waanu ku kalsoonahay hay-adaha garsoorka wasiirkuna isagoo qofa oo wasiiraba maxkamadda tagaa qofka isdacweynayaanna way isu dhegaysataa labadoodaba way dhegaysataa hadday looyaro qabsanayaanna looyaroay qabsadaan oo ay dhegaysataa sidii nidaamkii caadiga aha ee garsoorka abaa la mara ugu dambeyntii mudane wasiir waa sideed iyo tobankii mey maxaa rajeynaysaan sanadka dambe himilooyinkiina maxaa ka mid a rajadayada ugu weyni mar walba waxa weeye waanu sugaynaa mar walba waanu sugaynaa ilaahayna aanu ka baryayna waa inay somalilan ka mid noqoto oy kursi ku yeelato jimciyadda qurumaa ka dhacay aadaa mahadsantaa mudane wasiir adaa mudan
intaasi aynu kaga gudubno barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxay nala socodsiinaysay falastiin axmed iimaan waxaana marti ugu ahaa wasiirka warfaafinta ee somalilan cabdulaahi maxamed daahir cukuse halkaad kala socoteenna waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america washington